بسم الله الرحمن الرحيم shabakada manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan firaqa lumay marka taariikhdii islaamka dib loo raaco ee taariikhdii muslimiinta la fiiriyo dadka lumay haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'idaysi wacan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaanu caawa dhegaysan doonnaa muxaadarada markaaynu wada ogsoonnahay ee la iclaamiyey alfiraq oo waxa weeyaan markaa ku saabsan dadka muslimiinta ah rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu ka dhintay iyagoo mid ah nebiguna sala allahu calayh wasalam ummaddiisa wuxuu kaga tegay cala almaxaja albaydaa dariiq cad buu rasuulku kaga tegey sala allahu alayh wasalam waxaanu rasuulku kula dardaarmay sala allahu alayh wasalam inay sidaa ku dhintaan ay ku sugnaadaan waxaanu nebigu uga tegay calayh salaatu wasalaam laba arrimood oo dhexalgal ah taraktu fiikum shay-ayni maa in tamasaktum bihimaa lan tadiluu bacdi waxaanu idinkaga tegey laba shay dabaday oo haddaad qabsataan aydan lumahayn kitaab allaahi wa sunnatii kitaabka ilaah iyo sunnadayda buu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam ummaddu labada intay haystaanay si saxa ugu toosan yihiin waa ay guulaysanayaan midnimadoodana baaqi bay ahaanaysaa walaakiin rasuulku markuu dhintay calayh salaatu wasalaam saxaabadii uu ka tegeyna markaa ay adduunka ka tegeen waxaa soo fool yeeshay mar saxaabada waktigii ay dhint yani aakhirkii saxaabadu saxaabada intii u dambeysay sii noolaayeen ay soo gaadheenba faraqda qaarkood in muslimiintii kooxo ay ka fallidhmaan kooxahaasoo la yimid waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hadigiisii iyo waddadiisii midnaba aan ahayn ilaahay tabaaraka wa tacaala sunnadiisa kowniga ah baana sidaa ku dareertay walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaahay baa idinka suulimaa inay iskhilaafsanaadaan markaa firaqda noocaas ah ee maaragtay islaamka ku soo kordhay ee nebiga sala allahu alay wasalam hadyigiisii iyo hanuunkii ummadda uuga tegay wax ka duwaye ka bedelay waa ta aynu maanta la lugdhamayno ee maaragtay aynu ka kici kari la'nahay ee muslimiinta daciifisay ee ku dhiirisay cadowgoodii ee hoos u dhigtay awooddoodii walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum ha iskhilaafina buu ilahay yihi dabeedna wada fashilmi doontaan markaasaa awooddiinu baabi'i doontaan firaqda noocaasa haddaba xilliga bilaameen iyo waxay markaasi asbaabtoodii wax ku saabsan waxaan markaa inoo geli doono muxaadarada sidaas ah akhuuna ashaykh rashiid maxamuud ciga xafidahu llah waracaa marka hadal dheer odhan maayo sheekhaan uga baxayaa falyatafadal ishaykhu mashkuura ma'juura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wkullu bidcatin dalaala walciyaadu billaah walaalayaal sida aynu ogsoonnahay dhammaantiin aad la socotaan in shaa allahu tacaala waxaynu ka warrami doonnaa firaqa lumay marka taariikhdii islaamka dib loo raaco taariikhdii muslimiinta la fiiriyo dadka lumay walaalayaal waxaynu ogsoonnahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu shareecada iyo diinta inoo caddeeyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina yacni maalintaan ugu soo dejiyey maalin carafey ahayd maalin jumcaha ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau leeyahay shareecadii iyo diintii waa laydiin dhammaystiray diinteennu markaa way dhammaystiran tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka faaruqay ama ka tegey adduunyada isagoo ma jiro khayr uu inoo og yahay ilaa uu inoo sheegay ma jiro shar iyo xumaan uu inoo og yahay ilaa uu ka digay calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ku sugnaaday saxiix muslimka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay yacni ma jira nebi la soo saaro ilaa khayrku ummadda u og yahayna uu u caddeeyaa ma jiro shar iyo xumaan uu og yahay ilaa uu uga digaa calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam uu inoo caddeeyey nasax alumma ummadda wuu naseexeeyey xaqii iyo dariiqii toosnaa uu sheegay calayhi salaatu wasalaam nuurkii islaamka iyo sunnihii ayuu faafiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa dariiqadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina siiyey dardaarannu ina siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayuu saxaabta asxaabta tukiyey kadibna uu u dardaarmay waxaa ku jirtay waxyaabaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dardaarmay calaykum bisunnatii yaani waxaa laasimtaan ama waxaa qabsataan sunnahayga iyo dariiqadayda qabsada waxaa iska ilaalisaan muxdathaadka iyo waxyaabaha diinta lagu soo darin doono sunnadiisa iyo tii khulafada raashidiintana waa sheegay bidcada iman doonta iyo waxyaabaha dhici doonana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa tilmaamay markaa rasuulku shareecada iyo diinta waa dhammaystiray sunnadiina wuu inagu booriyey inaynu raacno shareecadeenna diinteenna bidcada iyo waxa diinta lagu soo darayna in badan buu ka digay calayhi salaatu wasalaam rasuulku jumcaha markuu khudbadaynayo ama bacdu faina khayra alxadiisi kitaabu allah wa khayru lhadyi hadyi muxamedin washara alumuuri muxdathaatuha yacni mar kasta ama khudbad kastaba calayhi salaatu wasalaam mar kasta uu ka digi jiray wax bidcadaana in sunnahana la raaco bidcada iyo dalaalka iyo lumitaanka iyo zayqa inxiraafkana in dadka laga ilaaliyo calayhi salaatu wasalaam wuuna soo gaadhsiiyey wajaahada fi llaahi xaqa jihaadihi ilaa inta yaqiintu u imanaysay shareecadii diintoyna soo gaadhsiiyey sidaasay ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo sida ay tahay maca daalika wuxuu haddana tilmaamay bidcada iyo hawada ahla alahwaa wa ahla albidac buduurtoodii iyo waxyaabo fara badanoo calaamaada ama simaata ayuu haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu haddana sii tilmaamay ninkii la odhan jiray dilkhuwaysira ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi cadaalad samey maad cadaalad samayne rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka dhaqaaqo wuxuu yidhi waxaa dhabarkiisa ka soo bixi doona dad midkiin marka salaadiisa uu eego salaadooda uu xaqirayo oo dee markaad tay tukanayaan marka la fiiriyo teenna aynu xaqirayno soonkooda soon badan cibaado badan taqwo badan qur'aanka tacdiiminaya sunnaha weynaynaya oo diinta aad iyo aad u jecel ayaa ka soo bixi doonta hase ahaatee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay yamru- yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiyi yacnii inay de haddana diinta ka siibanayaan oo marka iyagoo qur'aankii iyo sunnihii weyneynaya haddana fahan qaldan ama fahan sax ahayn inay ku dhici doontaan dee marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam buduurta ama bidcada calaamado ay leeyihiin ayuu haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam sii ishaaray weliba gaar ahaan firqada khawaarijta la yidhaah waana firqada taariikhda muslimiinta marka la fiiriyo ama taariikhdii aynu dib u raacno waa firqadii u horreysay ee jamaacadii muslimiinta iyo sunnadii khilaaftay saynu ka warrami doonno insha allahu tacaala bimacnaa wuxuu sii tilmaamay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaabahay sameynayeen almuhim halkaa marka rasuulku inuu sii tilmaamay qadiyadda arrinta ishaaraad inuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa geeriyooday waxaa xukunkii qabtay alkhaliifat araashid abubakar radia allahu tacaala canhu khaliifada raashidka ah abubakar cahdigiisii nuur fara badan iyo khayr fara badan baa xaasila way dhacday in saxaabadu isku qabteen mas'alada imaamada ama masalada khilaafada hase ahaatee masaladaasi waxay ahayd mas'ala ijtihaadiya oo dee iyaynu doorannaa oo kuwii muhaajiriintii ansaartii sa qofku markuu masalo ku ijtihaadana dee waa masalo qofka casiibaana laba ajar buu leeyahay ka masalada ku gafee mukt fiiha noqda isaguna ajar buu leeyahay sida caanka ah ee lagu yaqaano alcaqiida asalafiya caqiidada salafka madhabu ahlu sunna waxaa ka mid a caqiidadooda waxyaabahaas inay ahaayeen wax dee masaa'il lagu ijtihaadinaya ee laakiin masaa'il ictiqaada ama masalo caqiido oo culus dee markaa saxaabadu iskumay qaban saxaabadu ilaahay raallaha ka ahaado masaa'ilkaa way isweydiiyeen kadibna abubakar radia allahu tacaala canhu dee khayr fara badan khaliifo raashid u ahaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam imaamadiisda uu sii u tilmaamay taana waa macruuf waana muqarar kutubta ictiqaadka ahlu sunna waljamaca kutubta salafiyada ictiqaadka in badan baa lagu naskareeya ama lagaga warramaa kadib alkhaliifat araashid ilaahay raallaha ka ahaado abubakar markuu dhintay cumar bin alkhadaab yacni alfaaruuq isaguna ilaahay raallaha ka ahaado sidaasuu markaa u waday khayr fara badan ayaa xaasila wakhtigii markuu dhintay cumar ee alkhaliifat araashid cuhmaan binu cafaan radia allahu tacaala canhu wakhtigaa markaa cuhmaan masaa'il ama hadallaha soo baxay hadallada oo ah cuhmaan binu cafaan dhowr arrimood markaa ay ku tiltilmaameen ama ay ku xamanayeen ama maalka caamka ah ayuu si gaara ugu tasarufaa ama dad gaaru wax gaara siiya umuur noocaasi markaa ay cuhmaan binu cafaan ku tilmaamay almuhim waxaa bilaabmatay fitna fitankiiba markaa bilaabmay waxay socotaba kadib waxay sababtay in la dilo maqtal cuhmaan binu cafaan radia allahu tacaala canhu inuu la dilo cuhmaan binu cafaan waxaa la jebiyey albaabkii fitnada ayaa furmay halkaa markaa fitankii ayaa markaa dadkii muslimiinta ahaa marka taariikhda dib loo raaco ataarikh alislaami marka dib loo raaco halkaa waxaa bilaabmatay fitan baa bilaabmay fitankaasi markay bilaabmaan waxaa dhacday sida dee kutubta siirada iyo taariikhda ku akhrisataan dhammaan ma wada raacraacayo laakiin dee si guud waayo goordho muxaadaraadka dambe tafaasiilba firaq laga wada warrami doonaa oo dee mashaayikhda iga dambaysaa khawaarijta suufiyada shiicada qadariyada murji'ada firaqa marka dambe la tafsiilin doonaa aniga hadalkayga waa iska mujmil marka hore si guud baan madkhal uga dhigaya kadibna markaa cuhmaan bin cafaan fitankii baa ku bilaabmay ilaahay raallaha kaado waa la dilay kadibna markii la dilay waxa dhacay cali iyo mucaawiya inay isku dhacaan qisadana waa la yaqaanaa kutubta siirada qitaalkaa bayna saxaaba waa acdamu musiiba musiibata ugu weyn ee ay soo marto taariikhda islaamiga musiibada ugu weyn ayna soo martay saxaabada dagaalamay ee dhiigga daatay waa musiibada ugu weyn ee na soo martay marka musiibadaasi ay dhacday dee waa la yaqaanaa dadkii qaar waxay raaceen cali bin abi aalib qaar mucaawiya raaceen qaar way ka tawqufeen arrintii way ka istaageen almuhim fitan iyo dee taqallubaad isbedelo baa dhacay kadibna markay marxaladdaa marayso waxa saxaabadii ay isku waafaqeen qadiyaddii taxkiimka in dee cali iyo mucaawiye sulxi uu dhaco oo dad loo saaro qadiyaddaas sulxigu inuu dhaco kadibna masalada sulxiga markuu dhaco dee muslimiinta halka ay ku heshiiyeen kadibna waxaa marka halka haddana ka soo baxday fitnadii alkhawaarij baa halkaa ka soo baxay marka qadiyadda qolada khawaarijta la yidhaah laba qadiyaba way sheegeen horta waxay yidhaahdeen in ilxukmu ilaa lilaah waar xukunka ilaahay baa iskale waxaa khilaafteen saxaabadii bay la hadlayaa waxaa khilaafteen qur'aankiibaa khilaafteen antum khaalaftum اlqur'aan waman lam yaxkum bima anzla allah faulaa'ika hum اlkaafiruun halkaasii khawaarij u boodi markaa markaa waxay leeyihin dee maadaama saxaabadii ay dad u saareen rag ay u saareen rijaal bay markaa u laabteen ilaahayna sidan buu yidhi markaa waxay khilaafeen masaladii xaakimiyadii waxay khilaafeen qur'aankii bay khilaafeen marka usuusha khawaarijta waxay khilaafeen alqur'aan kadibna waxay ku bineeyeen man khaalafa alqur'aan qofka qur'aanka khilaafaa dee uu gaaloobaya man khaalafa alqur'aan yakfur hadalkii ilahay bay khilaafeen in alxukmu ila lilah waman lam yaxkum bima anzla allah kadibna markaa waxay sababeen inay saxaabadii takfiiriyaan xataa cali inay takfiiriyaan mucaawiya inay takfiiriyaan xataa markii dambe silsiladda ila wuu soconaya wuxuu noqonayaa way ishaysataaye cumaan bin cafaan xataa marka hore gaal buu ahaa cumaan haye cali bin abi aalib mucaawiya inay tagfiiriyaan qadiyaddaasa markaa bilaabantay almuhim goordhow usuusha khawaarijta waa la tafsiirin doona yacni waxaan u jeedaa madkhal halkaa waxaa ka bilaabmatay marka fitan baa markaa bilaabmay walciyaadu billah dee saxaabadiina way nool yihiin kelmado xaqay ku hadlayaan laakiin xaqiiq ahaan maxaa loola jeedaa dee baadil bay ula jeedaan asxaabta rasuulku iyo hadyiga salafku miyaanu ahayn kuu rasuulku ku dardaarmay in loo laabto hadyiga saxaabada iyo dee dariiqada iyo manhajka salafka saalixa rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii dardaarankii balag nebiga waxaa laasimtaan sunnahayga laasima waxaa laasimtaan dariiqada khulafada raashidiinta mahdiyiinta ah laasim markaa khulafadana maxaa lagu sifeeyey waana raashidiin hadda wasfigaana la soco waana mahdiyiin wasfiga odhanaya raashidiin waayo waxay garanayaan xaqa dee markaa waa inay ku dhaqmayaan qofku waa inuu xaqa yaqaano markuu yaqaanona waa inu han dadka ku dhaqmo macrifatu alxaq waalcamalu bihi marka qofka taa ku sifooba raashid mahdiyiin uu rasuul ku sifeeyey calayhi isalaatu wasalaam marka waxay khilaafsan yihiin yaani dadkii saxaabada ee dee cilmiga u saaxiibka ee la yidhi u laabta xataa marka fitanku dhacaan fitan baa dhacaya khilaaf baa dhacaya umuurtu isbedeli doontaa hadalka ilaahay meel aan meeshiisa ahayn baa la dhigi doonaa tafsiir baadilaa soo bixi doona waxyaabahaas oo dhan dee uu kasii warramay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam si guud salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kadib almuhim markay sidaa u bilaabmatay firqada la yidhaahdo alkhawaarij marka taariikhda loo laabto haddana cakiskeeda waxa soo baxay firqadii firqat araafida ama shiicadii oo aada mooddo markay arkeen dee cali iyo iyagoo la tagfiirinayo ayay iyaguna dhinac kale haddana kitaabkooda ula boodeen dhinac kale ayay haddana ula boodeen waa shiico kadibna cali bin abi aalib inuu ka fadli badan yahay saxaabada kale halkaasay markaa ka bilaabeen ama ha la yidhaahdo dee cabdillaahi binu sabc baa ka dambeeyey ama dee yani culummadu waxyaaba fara badan bay ku cileeyeen asbaabta ay sheegeen almuhim khawaarij markay soo baxday bilcags haddana shiicaa booday oo dee bidca markay soo baxdo haddana bidco kalunba haddana sida qaalibkaa soo baxda bidcana dee bidco kale dhashaa balaayaba balaayo kale keentaa kadibna shiico iyo khawaarij baa soo baxday way socotay haddana waxaa soo warramay soo baxay alqadariya qolada qadariyada ahi baabka qadarkii ka warramaya yacni masalada qadarka waxaynu ogsoonnahay aynu naqaanaa wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi qadarka in la rumeeyo arkaanta iimaanka inuu ku jiro qadarka ilaahay tabaaraka wa tacaala sida ahlu sunnuhu u ictiqaadsan yihin kadibna markaa inay ama cilmigii ilaahay inay diidaan sifatulcilmi lilahi tacaala inay inkiraan qaar inay martabadda khalqiga iyo mashiicada inkiraan markaa firaq bay noqdeen qadariyaduna intaasoo kale u kala kacday shiicadu waxay u kala baxday ilaa ciddati firaq khawaarijtu waxay u kala baxeen ciddata firaq haddana waxaa soo baxday almurji'a qola la ydhaha oo masaa'ilka iimaanka maa huwa aliimaan xad liimaan sharci ahaan muxuu iimaanku noqon karaa muumin kaafir faasiq alfaadii noocaas bay aada iyaga uga warrameen haddana way socotay waxaa soo baxay bidcatljahmiya markaa jahmiyadu iyagu waxay ka warramayeen sida haalibka ah asmaada ilaahay iyo sifaatka ilahay bay tarkiisinayeen ilaahay asmaa ma laha ilaahay sifooyin ma laha cilmi male samci male basar male xayaato male ciso male yacni asmaada iyo sifaad kalena inkiraan bay aada iyo aada u tarkiisinayeen casrigaa markaa waktiyadaa jahmiyadu aada u soo baxeen waxaa la mucaasharooday ama waktigaa la mucaasharooday imaamu axmed iyo imaam a'immadii sunnaha oo iyaguna aada markaa u radin jiray masaa'ilka markaa jahmiyada jahmiyadu ru'uus bay yeelatay culumo yeelatay dad markaa ru'uustaa jahmiyadu wixii bay faafinayeen bidcadii kadibna haddana dee muctasiladii baa soo baxday oo la odhan karo waxaa dhashay jahmiyadii baa dhashay markaa jahmiyadu dee waa tii ugu weynoodoo kale ama dee waa hooyadood boo la odhan karaa kadibna muctasilada oo iyaguna waxna ku khilaafsan waxna ku waafaqsan kadibna waxaa soo baxay haddana dee ashaaciradii suufiyadii ahla waxdat alwujuud firaq fara badan ilaa maanta dee firaqa sidii ba u socdaan maanta maalinba magac shicaar cusub firqa cusub bidca cusub kolba nooc ba markaas soo baxay ilaa inta qiyaamuhu dhacaynoo baaqi markaa marka dee taariikhda lamxa taariikhiya ee sidaa loo fiiriyo taariikhdii islaamku firaq fara badan baa markaa ku jira firaqaa lumsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay xadiiska iftiraaqa inuu khilaaf dhici doono iftiraaq inuu dhici doono taanuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam marka waxaan aada u jeclay haddaba muxaadaradan inaan ka warramo maadaama firaqii ay noocaa wada yihiin lamxa taarikhiya cani ilfiraq asbaab nashcat alfiraq asbaabta keentay firaqan inay yimaadaan waayo waxay ahlucilmigu ama culimmadu waxay yidhahdaan shayga haddii sababtiisa la ogaado dee badal alcajab yacani qofku dee markuu asbaabta ogaado sababtii keentay horta waxaanoo firaqa goodhowna dee firaqa waa la tafsiilin doonaa in sha allah caqiidat alkhawaarij caqiidat ashiica caqiidat asuufiya xagga dambaa laga tafsiilin doonaa asbaabta nashcat albidac marka in sha allahu tacala waxaan isku dayey biidni illaahi tacaala in si guud asbaabta aan u dul maro asbaabtaasina waxay keentay in markaa dee bidcadii markaa ay faafto oo markaa bidici ay faaftaan asbaabta keentay nash'at albidac horta bidcada tacriifkeeda waxaa la yidhaahdaa wax kastoo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafay dadka qaar ka midi waxa laga inaanay dee bidcaba gerinayn markaa si ay usoo fuulaan waxaa loola jeedaa bidco kullu maa khaalafa sunna shay kastoo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafa waxaa la yidhaha bidco ama asal sharci ah deliil caamana looma hayo deliil khaasana looma hayo marka halkaa waxaa ka baxaysa almasaalix almursala waxa usuuliyiintii fuqahadu ay yidhahdaan waayo masaalixda mursalka ah deliil caama loo hayaaba culimmadu yidhahdaan marka bidcada maa khaalafa sunna shay kasta oo sunnaha khilaafa bidca la yidhahda waana tacriifka ugu fiican haddaad u laabato hadalka shaatibi kitaab alictisaam alcizi bni cabdisalaam shaykhu lislaam ibnu taymiya ibnu lqayim culummada muxaqiqiinta ibnu xajar alhaytami culummada markaa muxaqiqiinta ay markay bidcada tacriifinayaan hadallada marka laysu geeyo waxaa loola jeeda kullu maa khaalafa sunna wax kastoo sunnaha khilaafaa bidcu noqonay hay-adeeda makaankeeda samaankeeda ama cuskana sida axaadiis daciifa ama xadiis mawduuca sheekh albani ilaahay raallaha ka ahaado kitaabka la ydhaha axkaam iljanais wasfi fiican oo jaamica oo aada u jamcinaya ayuu kaga warramayaa bidcada iyo waxa laala waxa soo hosgeliyay kitaab axkaam iljanais sheekh alalbani xagga dambe markuu ka warramayo qodobbada waa yahay baaraka allahu fiikum marka asbaabta markaynu eegno yani asbaabta keenaysa bidcada ama dee sababta keenaysa bidcada maxaa keenay waxan yani su-aasha marka ugu horeysa dee islaamku waa ummad keliya siduu sheekh cabdiraxmaan sheegay ummaddu dee mid keliya ummaddu ay ahayd marka maadaama ummaddu markaa mid keliya waxaa loo firaqa sababta iyo halka markaa iyo waxay noqonayso ayanu yarka shaaray horta shayga ugu horeysa alawal shayga ugu horeysa wuxuu yahay qadariyun kowniyun horta shayga ugu horreysa wuxuu yahay in la iskhilaafo oo waxani dhaco waa shay qadariya oo asaliya walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida hadduu ilaahay dooni lahaa ummadda wuxuu ka dhigi lahaa ummad keliyuu ilaahay ka dhigi lahaa laakiin kama suulayaan inay iskhilaafaan ilaa cid ilaahay u naxariistay mooyaane ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkaa laga soo reebay marxuumiinta ah ee loo naxariisan ilaahay naga yeelo tabaaraka wa tacaala marka ummaddu in khilaafku dhacayo oo dee qadari iyo azali inay tahay oo la qadariyey horta taa meesha ku darso marka khilaafka iyo iftiraaqu qadariyun asaliyun waana qadari waana asali horta marka qodobka dee markaa ha odhan mar kastaba maxaa laysu khilaafaya dee waa la qadariy horta qadar baa ku jira meesha dadka qaar baa ku odhanaya waxanoo wadaada waxanoo firqaa waxanoo cumaamada waxanoo isdhex qaadaya idinkala garan mayne haddaanu caamo nahay idinka hadhnay ya marka baaraka allahu fiikum khilaafku u dhacaya oo dee weligii allihii waa loogu talagalay khilaafka inu dhaco waa qadar marka taasi waa masalo marka way adawaato wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ugu talagalay uu dhacay khilaafka masaa'ilka la isku khilaafa waa laba masaa-isha culummadu isku khilaafaan qaar adilaa loo haya iminka fuqahada ama dee fiqiga ama ictiqaadka masaa'il baa la isku khilaafaya qowlna daliil baa loo hayaa dee qowlna daliil looma hayo marka inaku waxaynu ku dadaalayna ila khilaafku u dhacayaaye adilada iyo daliilka ka haya inaynu raacno ka qowlka baatilka ama daciifka ahna inaynu ka tegno masaa'ilka la ydhaha ijtihaadi ee adiladuna wada ixtimaalayso la ydhaha adiladu muxtamala adiladu labadaba way ixtimaashaa xagga naq way ixtimaalaysaa xagga kalena way ixtimaashaa ama adiladu istacaaruddo haddii adiladu istacaaruddo waa masale ijtihaadiya oo adu aada isu tacaarudayso ama dee masaladu maxaan ku idhaahdaa adiladu muxtamala marka waxyaabaha masaa'il ijtihaadi baa la kutubta usuul fiqigana waa lagu taqriiriya marka masaa'ilka ijtihaadiga ah adiladu aanay ku caddayn dee way bannaanta waa la isku khilaafi karaa iyadoo qofkii da wax u caddaadaan xujadana sheegayo wixii ku soo aroorayna uu caddayn karo walilahi alxamd kama qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah marka masaa'ilku khilaafkuna dee qaarna waa khilaafi adilo loo hayo qaarna waa iska ijtihaadiy wax adili looma hayo waayahay haddaan markaa u laabto asbaabta keeni karta nash'at albidac horta waxa ugu horeeya itibaac alhawa qodobka ugu horeeya asbaabta keeni karta waxaanoo bidco inay soo baxaan waxaa ugu horeeya qofku inuu raaco hawada walihaada sidaa daraaddeed ayaa waxaa loogu bixiyey ahla alahwaa waalbidac bimacnaa waxay raacayaan bidcay raacayaan ra'yi waxay la tahay iyo hawo ayuu asalkiisa iyo madhabkiisa markaa ku binaynaya markaa taasina dee waa macruuf wuxuu yidhi alxaafid ibnu اlqayim raximah اllah wa kaana salaf salafka saalixu waxay ahaayeen qaar u yaqaana ahla alaaraa qolooyinka ahlu aaraaga ee ra'yiga u saaxiibka ee khilaafaya sunnaha iyo waxa uu la yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaa-isha cilmiga ah ee ictiqaadiga ee khabariga ah iyo masaa-isha axkaamta ee camaliga ah waxay ahlu sunnuhu u yaqaaneen ahlu shubuhaati waalahwaa'i yacni shubuhaad iyo hawo dad u saaxiibay culimmadu u yaqaaneen waayo ra'yiga khilaafaya sunnuhu waa jahli laa cilma cilmina aan ku salaysnayn waa hawo ayuu noqonaya markaa qof kastoo raaca hawadiisu bigayri hadyin min allaahi tabaaraka wa tacaala isagoo hanuun iyo aahaar iyo raad iyo cilmi aan kudhi ku dhisnayn iska raaca wuxuu ku dambayn doonaa lumitaan adduunyada iyo aakhiradana dee shaqa iyo xumaan ayuu ku dambayn doonaa ikhaasat lahfaan majalada labaad boqol soddon iyo sideed wa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yihi shaykhu lislaam axmed alxaraani asalka dalaalku asalka dalaalka lumitaanka waxaa u asala in la raaco danniga iyo hawada ayaa u asala taasi markaa waa caadada iyo dhaqanka lagu yaqaano ahlulbidac marka ugu horraysa haway dejinaya ama ra'yi bay dejinaya markay ra'yi ay dejiyaan ayaa kadibna waxay u raadinayaan adilay u raadinayaan waxbuu iska ictiqaadsan yahay hawu ictiqaadsan yahay ama ra'yi buu ictiqaadsan yahay humma adillo ama deliil buu u raadinayaa ra'yigaa iyo hawadaa iyo bidcadaa walciyaadu bi walciyaadu billah ama ha ahaato dee hadalka shareecada ama kalaamka carabta waxbuu u raadinaya taasina waxay khilaafsan tahay madhabka ahlu xaqa ah way khilaafsan tahay waayo madhabu ahl alxaq ama madhabka salafka ama madhabu ahlu sunna waljamaaca madhabka salafiyadu iyagu waxay eegaan adilada iyo aahaarta ayay eegaan sunnihii iyo aahaarta eegaan kadibna markay aahaarta iyo sunnaha fiiriyaan way u hoggaansamaan oo way qaataan markaa markay aahaarta iyo daliilka arkaan ayay ictiqaadaan kadibna adilada horeysa itibaaca horeeya kadibna waxaa adiladu ay ku salaysan tahay bay raacaan buu leeyay marka ahlulahwaa dee sidaasaa markaa lagu yaqaana marka waxaa ka mid a asbaabta ibtidaaca ama asbaabta nashcat ahlilbidac itibaacu alhawa taasina waxba ku dheeraan maayo waxaa loo laaban karaa majmuuca alfataawi libnu taymiya safxadda lix iyo toban afar boqol iyo afartan sharxu usuul ictiqaad ahli sunna waljamaaca laalakaa'i kitaaب السنة لبن أبي cاaصم dr تcرض الcقل والنqل iبن تayمyة إعlاaم الموqiعيiن مجلda labaad marka waxay culamadaasi aad u تaأصiilinayaan weliba labada sheekh iبن تayمyة iyo iبن الqayim asbaabta ugu waaweyn waa haw qofku raacayo yaعni waxay ka mid tahay asbaab ducdo waayahay waxaa kaloo ka mida asbaabta keenaysa نaشhaة أهل البdع qilaة العilم الشharciي cilmigii شharciga ahaa oo yar in yar baa shidaysa in yar markuu dee yaro bidhaansado ama un yar yaro egeegto in yarna yaro bidhaansa fagarh buu isla odhan isla boodboodayey sharcigii ilaahay munasalka ahaa ee uu soo dejiyey rusuuq iyo sugnaansho isagoon ku yeelan in yar baa shidaysa walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey qolada la yidhaahdo alkhawaarij sufahaau alaxlaam xudathaau alasnaam waa dad yacni caqligooduna uu gaaban yahay oo dee cilmi badan iyo caqli badanna ma laha khawaarijda da-dooduna way yar tahayoo dee qof weyn oo wax kala saaraya mada marka cilmiga sharciga ah markuu yaraado weliba dee kitaabka iyo sunnaha cilmiga loo leeyahay cilmigii sharciga ahaye ay cilmu lkitaabi wasunna weliba waa kitaabka iyo sunnaha marka dee aqoontu ay yaraato dee qofku uu lumaya fashicaaru lmubtadica dadka mubtadicada waxaa lagu yaqaanaa inay ka tagaan aahaarta iyo sunnaha iyo weliba cilmiga xadiiska iyo sunnaha inaan cilmi ulahayn taasina waa macruuf ahlu cilmiga iyo culummadu taana aad ba uga warramay marka dee culumta shareecada haddii cilmi xooga loo yeesho kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa shay fiican rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay xadiiskii xadiis abi hureyra ilaahay tabaaraka wa tacaala ma ma qabto cilmiga intisaacan yantasicuhu min annaas siibitaan uu dadka markaba qulubtooda ka siibayo hase ahaatee ilaahay wuxuu qabtaa cilmiga taana cilmigana waxaa lagu qabtaa culummada ayaa markaa dhintoo la qabtaa marka caalimba aanu hadhin dadku waxay samaystaan ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan calayhi salaatu wasalaam shuf bal halkaa eeg waxay dadku markaa samaystaan ru'uus juhaalay samaystaan waa sida dee caalamku ka jirta abufulaan buu ku odhanaya internetka hadduu doona ka soo saaranaya warqad majhuula oo meel ay tahay iyo waxay taa la geranaya abufulaankan buuraha ku jira muxuu ya waaye markaa waxaa laga yaabaa inaan la garanayn qofkan diintiisa iyo caqiidadiisa iyo iimaankiisa inaan la garanayn dee ka buuraha ku jira ee abufulaan la baxay fowqa aljibaal lama garan karo waxaynu naqaanaa culummada diintooda iyo caqiidada lagu kalsoon yahay waxaynu naqaanaa shaykhu lislaam ibnu taymiya ibnu lqayim sheekh moxamed bin cabdilwahaab sheekh albani sheekhunaa muqbil bin haadi ilwaadici sheekh ibnu baas ibnu cuthaymiin sheekh fawsaan sheekh rabiic bin haadi ilmadkhali sheekh cabdilcasiis ala sheekh muftiga caamka mashaa'ikhda sunnaha lagu yaqaanee lagu kalsoon yahay caqiidada diintooda kuwaasaan naqaanaa walilaahi alxamd ilaahay baana mahaddanay baaraka allahu fiikum marka waxay samaysanayaan ru'uusan juhaalan ru'uus juhaalay samaysanayaan markaasay weydiinayaan waa laga yaaba inay warqad u diraan isagoo isaguna saaran meelo kale ku jiraan inay weydiiyaan baa dhacda oo uu ka fityoodo cilmi la'aan isaguna lumo dadkana uu lumiyo isaguna dee uu soo fatwo degdega ayuu soo bixinaya kitaabka ilahi inaan ku salaysnayn warac iyo xalaal miiradna aanu ku sugnayn wuu fityoonaya cilmi la-aan dadkana way luminayaan iyaguna way lumen oo dee dadkiina way galaafanayaan waa kuwaa galaafanaya ummaddii halaagaya dadka kuwa ummadda halaagaya waa kuwa weeyaan kuwan ummadda dhan ama gaagaabin ama halaagaya waa ru'uusan juhaala weeyaan baaraka allahu fiikum waa ru'uus juhaalo weeyaan lafahoodana way galaafanayaan qaar kalena way galaafanayaanoo waa camaliyaad baa la yidha istishaadii ku odhanaya walaa xawla walaa quwata ila billah inna lilah wa inna ilayhi rajicuun marka cilmiga sharciga hadduu yaraado dee shareecadii munasalka ahayd ama risaaladii la soo dejiyey cilmigu markuu aada u yaraado waxay sabab u noqonaysaa bidcadu inay soo baxdo bidcat alkhawaarij bidcat ashiica bidcat alqadariya bidcat almurjia bidaca faraha badani markaa waa soo baxay baaraka allahu fiik marka maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa alrusuukhu fi lcilmi cilmiga in lagu dheeraado oo raasik lagu noqdo kitaabka iyo sunnaha baaraka allahu fiikum ayaa la doonaya taana dee waxyaaba badan baa ka mid a waayo waxyaaba fara badan haddii laga jaahil noqdo de waxaa kaloo ka mid a asbaabta oo halkaa cilmigaa sharcigaa aada usoo hosgelaysaa waxaa ka mid a asbaabta in dadku ay ka jaahil yihiin aljahlu bilxadiis nabawiy xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadku inay ka jaadiyiin aada iyo aad aahaarta iyo axaadiista rasuulka ka sugnaatee marwee saxda ah in dadku aanay gelinin weliba dadku aad iyo aad uma kala saaraan ma kala tamyiisiyaan xadiiska haabitka ee sugan iyo xadiiska aan sugnayn qaar baa iska odhanaya waa xadiis shariif u ah shariifkii waxaa loo baahan yahay inuu qofku kala saaro waxa nebiga ka sugnaadee haabitka ah waaridka ah iyo waxaan haabitka ahayn ummadda dhan waxa halaagaya xadiis daciifada idaacadda ka sheegta oo tiraa nebigu wuxuu yidhi ku tawasula jaahayga jaahaygu u wen yahay ummad dhan baad halaagaysaa nebigu alayhi salaat calayhi salaatu wasalaam naftiisa ayuu caqiiqo ka sameeyey oo uu ka wanqalay naftiisa yacni dee qof dhan oo khuraafiya oo ama idaacad ka hadlaya ama t v ka hadlaya axaadiis wada mawduuc oo beena ayuu ku salaynaya mawliidka bal dadkan mawliidka u raadinaya xadiis muxuu xadiisku noqday waxa ay shubayaan waa xadiis aan sugnayn ama ka ansixin rasuulka calayhi salaatu wasalaam maba jiraba xadiis sheegaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam labiyo tobanka rabiic alawal ama in la xuso habeenkaa ama in la idhaha habeenkaasaa loo dabaaldegay hal xadiisna lama hayo amaruu ku bixina lama hayo khulafadii raashidiinta iyo dadkii ficnaana maysa yani dee markaa waxay uga jeeda tusaale qofku dee inuu waxaanu cilmiba ulahayn waxaan ma xadiis saxiixa mise xadiis saxiixa maaha inaad ummadda dhan ku halaagto oo intaad meel ka soo baxdo ummaddan ku dhegaysanayso ood ka dhargisa xadiis daciif haddana ummadda dhanna ay dharigto haddana wada daciif baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid a dadku waxay ka jaahil yihiin aahaarta laga wariyey salafka saalixa aad buu qodobkaasina u jira iminka dad baa tafsiir ku dhigaa ama waxaa laga yaabaa soddon sano u tafsiirka dhigayay dadkuna tafsiirkiisa inay dhegaystaan baa dhacda haddana waxaa laga yaaba aahaartii salafiyadada saxaabada iyo taabiciinta inaanu kala saarayn tafsiirka ibnu cabbaas iyo tafsiirka sayd qutub baa dhacda walaa xawla walaa quwata illa billah tafsiirka ibnu cabbaas ee saxaabada laga soo wariyey ee waaridka ah iyo tafsiirka dilaalu qur-aanka la yeedhaa inaanu kala saarin baa laga yaaba walciyaadu billah ama labaatan sannadood baa la dhegeysanaya ama soddon sannadood baa la dhegeysanaya ma garanayo tafsiirka aahaarta salafiga ah ee saxda ah iyo tafsiirka xarakiga ee ummadda dhan takfiirinaya manbaca takfiirka mujtamacaadka muslimka ah iyo tafjiiraadku inuu yahay huwa sayd qutbiya baaraka allahu fiikum marka aahaartaana dee in cilmi loo yeesho haddaad waxyaabo kale ka sheekayso ama tiraa waxaasan cilmi u leeyahay oo aahaarta cilmi aanad u lahayn ama dadka aad tidhaahdo waan la hadlaya waan u khudbadaynayaa dee ummadda inaad halaagta qudhaad laga yaaba baaraka allahu fiikum taasina markaa waa jirtaa waxaa kaloo ka mid a halkaa cilmiga sharciga waxyaabaha soo hosgelaya dee asbaabta waxay ku jirtaa dee asbaabta intishaar ahli lbidac inay faafaan waxaa kaloo ka mid a waxyaabahan dee bidcada faafinaya ee dee balaayada faafinaya aljahlu bimaqaasidi shariicati alislaamiya inuu qofku ka jaahil yahay maqaasidda ama maqsadka shareecada islaamku ay leedahay shareecada islaamka maqaasid fara badan bay leedahay nafta in la ilaaliyo in diinta la ilaaliyo nasliga iyo awlaadda in la ilaaliyo cerdiga iyo sharafta in la ilaaliyo maqaasidda shareecada cumuum ahaan qofku hadduu dee ka jaahil yahay ma kala saarayo sunnaha iyo bidcada shirkiga iyo tawxiidka hadduu kala saari waayo dee waa ayaan dara iyadoo xaqii iyo baadilkii uu taagan yahay oo wax laguu soo dhajiyo ood kaba saa xaq iyo baadilba sheegi weydo dee waa dhibaato walaa xawla walaa quwata markaa maqaasidda shareecada xaqana in la sugo wixii dee baadilana la caddeeyo waa maqaasida shareecada islaamka ku jirta waxaa kaloo ka mid ah aljahlu bikalaami alcarab in laga jaahil noqdo kalaam alcarab hadalka carabta luqadda carabida kitaabka iyo sunnuhu waa carabi bilisaanin carabiyin mubiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay qur'aanan carabiya qur'aan carabiya si loo fahmo lacallakum tacqiluun in badan bay ku timaada qur-aanka si loo fahmo si loo garto lisaanka carabiga ee mubiin bilisaanin carabiyin mubiin marka asaaliibta carabta asaaliibta hadalka luqadda carabida dee qofku in cilmi haddii qofku fahamkiisu weliba adawaadka adawaadka luqadda usuul fiqiga waa in qofku cilmi u leeyahy khibrad u leeyahy baaraka allah aayaddii qur-aanka ahayd fankixu maa taaba lakum min الnisa masna wahulaasa warubac mid baa akriyey masna marka wuxuu fitiyooday inay bannaan tahay ninku inuu guursan karo sagaalun baa la guursanayaa buuri oo nin sagaalka xaggad ka keentay markaasuu yidhi soo talihi masna waa laba haye masna waa hulaasana ugeed laba iyo saddex sugee shan haye rubacna ugeed sagaal sagaalkaasmu qur-aanku sheegay oo nin sagaalkee weeyaan fankixu si qalada ayuu laakiin u fahmay dee miskiinku marka dee jahliga adawaat alfahm haddii adawaadka fahanka aada garan weydo baaraka allahu fiikum waa ayaan dara marka waa inaad taqaano asaaliibta carabta hadalka carabta qof waa inuu aada iyo aada u yaqaano alluqa alcarabiya waa inuu yaqaano baaraka allahu fiikum waayo kitaabka iyo sunuhu carabiyaan alkitaab wa sunna carabiyaan kitaabka iyo sunuhuba waa carabi dee soomaalina maaha talyaanina maaha carabi qofku inuu luqadda carabida aqoon baaraka allahu fiikum waayo haddii kale waxa laga yaaba inuu kitaabki ilaah iyo sunnihi si qaladin u fahmo baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu marka adilada dee marka cilmiga sharciga laga warramaya adilada kitaabka iyo sunnuhu qaarba qaar bay waafaqaysaa haddaad qayb qaadato qaybna aad ka tagto waad lumaysaa walciyaadu billah walihaada markaad imika firaqa goodho laga warrami doono firaqa daallada maxaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa naska qur-aanka nusuustan dhan ee qur-aanka ee sunnaha inay midna qaataan midna ka tagaan walihaada ahlu bidac oo dhan waxaa loo yaqaanaa alrajul alacwar waayo de mid wuxuu ku eegayaa bicaynin cawraa mid buu naska ku eegayaa naskii kalena uu ka tegiyey waxaa lagu yaqaanaa madhabka salafka nusuusta adilada kitaabka iyo sunnaha in la jamciyo oo laisu wada geeyo aljamcu bayna aladil oo dee daliilkan iyo daliilkaa kale mid kasta in la eego laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la mida ama wax u dhigmaa ma jiraan tashbiih iyo tamhiilkii baa halkaa la diiday wa huwa asamiicu lbasiir halkaana sifadii samcigii iyo basarkii baa lagu isbaatinaya ilahay loo sugay ilaahay sifooyin buu leeyahay tabaaraka wa tacaala laakiin waxaa loo diidayaa sifaadka makhluuqiintaa loo diidaya bal yadaahu mabsuudataan ilahay wuxuu leeyahay ihbaatu lyadayn lilahi tacala laakiin la mid ma aha aydi lmakhluuqiin dee la mid maaha marka madhabka selafku waa kaa marka adilada haddii qaybna la qaato qaybna laga tago qofkuu lumaya baaraka allahu fiikum marka intaana aada iyo aada loogu dadaalo waxaa kaloo ka mid a asbaabta intishaar albidac itibaac almutashaabihaat walciyaadu billah ilaahay tabaaraka wa tacaala horta ilaahay waa qadaray oo dee qur'aanka kariimka ah laba arrimood baa ku jira ilaahay tabaaraka wa tacala huwa aladii anzala calayka alkitaab minhu aayaatun muxkamaat wa ukhra mutashaabihaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu sameeyey ilaahay qur-aan buu soo dejiyey waa hadalkii ilaahay tabaaraka wa tacaala hadalkaa alle waa laba aayaad muxkamaad macnaheedu uu cad yahay muxkamaad waana asalka kitaabka iyo sunnaha sida qaalibka asalka waa shay la caddeeyey oo uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir waa la tafsiiliyey waa la tabyiiniyey waa la ixkaamiyey waa la itqaaniyey waa caddaas haddana waxaa ku jira aayaat mutashaabihaat aayaat mutashaabihaat marka aayaadka mutashaabihaadka ahi ee ku jiraa yacni way iska dhex gelaysaa tashaabuhu waa laba nawcaan xaqiiqi waa idaafi tashaabuha xaqiiqiga ahi ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacala cid kale mooye tashaabuha nisbiga ahna culammada qaar ka midina way garanayaan dadka qaar ka midina ma yaqaanaan marka mutashaabihaadka dadka raasikiinta ahi waxay ka istaagaan maxay yidhahdaan raasikiintu muxkamkana way ku dhaqmaanoo way qaataan wixii mutashaabihana way rumeeyaan yaquuluuna aamanaa bihi kullun min cindi rabbina qur-aanka ka muxkamka ah iyo ka mutashaabiha ah min cindi rabbina saasay markaa odhanaya marka mawqifka raasikiintu waxay isku dayaan inay adilada markaa jamciyaan walilaahi alxamd qur-aanka kariimka ah ma jirto aayad qur-aana oo tafsiirka ku sugan ilaa culammadu way fasiraan tafsiir bay culammadu ku sameeyaan ilahi raalliha ka aada iminka ma jirto dee aayaadka aayad ay ku odhanaya aayaddaa allahu aclam bimuraadihi xarafka odhanaya alif laa mim alif laa mim isagu dee aayad weynba maaha ama dee waaba xuruuftii gaade alif iyo laam iyo mim asalkeedu laa macnaa laha kama qaala shaykhu lislaam odayadu waaba xuruuf laakiin aayad yacni bilow iyo nihaaye leh maqtac iyo melay ku dhammaato ma mafsir leh oo la odhan karo macnaheeda culimmadu kuma istaagi ma jirto xataa alif laa mim toddoba qolba ku jira qaar baa yidhi ismun min asmaa illahi tacaala waa asmaadi ilaahi alifkaasi waxaasuu tilmaamaya laamkaasi waxaasuu tilmaamaya miimku wuxuu tilmaamaya xataa culummada alif lam mimka khilaaf baa lafteeda fuqahada mufasiriinta bay ku leeyin barak allahu fiik almuhim ilaahay diinta uu inoo caddeeyey laakiin haddana waxaa jira wax dadka lagu fitnaynayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu talagalay fitna qofkii muuminka ahaana wuxuu odhanayaa aamanaa bihi qofkii ahla zayqa ahaa ee markii horeba qalbigiisa walciyaadu billah siq baa ku jiray xataa bale qur-aanka fayatabicuuna maa tashaabaha minhu marka wuxuu leeyahay culamada ahlucilmigu waxay leeyihin qalbigiisa siiq baa ku jiray uma yatabicuuna maa tashaabaha minhu awalan fii qalbihi zayqun uma itabaca almutashaabihaat qalbigiisa zayq inxiraaf baa ku jiray hawaa ku jirtay qalbigiisa waxbuu doonayay kadibna dee wixii aan doonayay marmarsiyihii ayaa halkani galay bu odhanaya markaasuu wixii sii shubaya marka walciyadu billah marka itibaac almutashaabihaatna waxay ka mid tahay asbaabta intishaar albidac walciyadu billah waxaa kaloo ka mid ah asbaabta intishaar bidac itibaac alcawaa'id in la raaco caadooyinka iyo qofku wuxuu ku barbaaray sida qaalibka marka itibaac alcawaa'id waa calaa aqsaam itibaac alaabaa walmashaayikh inaad tira aabbahay aw hebel baa loo odhan jiray sheekh weyin buu ahaa kutubta waaweyn buu dhigi jiray waan ku soo caqliistay isagoo sidaa leh dee taasi sida qaalibka ah diin kuu noqon mayso xujana kuu noqon mayso ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala marka lagu weydiiyo maadaa ajabtum almursaliin marka rusushii ambida lagu weydiiyo dee aaba'dii iyo sheekhaygii aan ka akhristay safiinatu najaaga sidaasuu igu yidhi kaa saari mayso baaraka allahu fiikum waayo qofka waxaa la doonayaa inuu dee adilada iyo qur-aanka iyo cilmiga iyo daliilka inu raaco marka itibaac alaabaa walmashaayikh waa la yaqaana inaa wajadnaa aaba'ana calaa umma wa inaa calaa aahaarihim muqtaduun marka taqliidkaasina de waa kala qur-aankana lagu ceebeeyey rasuulkuna waa ceebeeyey caqliga de daliilka caqliga saliimka ahna dee qof kastoo caqli uu garanaya waxaasaan ku soo koray iyo waxaasaan arki jiray weligeen iyo allaheen konton sannadood waynu akriyayna ka warran de konton sannadood xujo ma noqonayso maye boqol sannadood ma noqonayso sidaasaan ku ciraystay xataa daliilku noqon mayso waayo daliilku waa kitaab sunna iyo dee qaala saxaabatu alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu waa intaa cilmigu baaraka allahu fiikum marka waa la yaqaanaa waxaa taana aada loogu yaqaanaa firqada suufiyada la yidhaha waa laga warrami doonaa maada tacrif can isuufiya qolada suufiyada firqada la yidhaha waynu ka sheekayn doona taariikhdooda ayaa waxaa lagu yaqaanaa tacdiimu shuyuukh ama sheekha inay tacdiimiyaan ay taqdiisiyaan xataa waxaa ka mid a caqiidada asuufiya inay ictiqaadsan yihiin qofkan weliga ahi inuu macsuum yahay ictiqaad ana alweliya macsuum kan weliga ahi inuu macsuum yahay ictiqaadsan yihin taana aad baa loogu yaqaanaa duruqda suufiyada waa lagu yaqana waxaa ka mid a cibaaraadka suufiyada qofka sheekhiisa ictiraadaa wuxuu ka baxay dariiqadii muriidiinta iyo saalikiinta iyo xertii khalaaweynaysay iyo qoladii suufiyada uu ka siibtay bay yidhahdeen oo waayo sheekha meel la ictiraadi kama nebiba sheekh hadda waa la ictiraadka waxa la odhan karaa sheekh maxaw daliila haddaan la idhaha haba ictiraabi sheekha dee suuragal maaha marka waxaa ka mid a cibaaraadka suufiya man ictarada calaa sheekh shaydaan buu u galay yani wuxuu ku leeyahay khalaawadi cibaadadii way ka burtay marka waxba kama burinay uu weyse qaba insha allahu tacaala biidn illahi tacala waaya waayo dee hadduu ku ictiraado uu ku dhaha maxaa daliila sheekhaa sheekha ugu weyn imaamu axmed imaam malik imaam shaafici imaam culummada xataa mashaayikhda iyadii sheekh muqbil waa sheekh sheekuna wuxuu nagu tarbiyadeyn jiray muxuu odhan jiray sheekh muqbil laa yuqalid ilaa saaqid waxa taqliida un qof saaqido dee ama doqona ama dee sacsaca ayuunbaa dee ayuunbaa dee maxaan ku idhahdaa qof kale idha hebel baa yidhi he yani marka qalbigaaga sheekh yoanu ku weynaanin qalbiga waxaad ku weynaysaa baaraka allahu fiikum naska iyo adilada iyo xadiiska iyo aahaarta qalbiga ku weyneyn wayna tiraa maxawid adil waa hebel baa yidhi alla hebel miyaad ka cilmi badan tahay dee taasi xujana maaha cilmina maaha caqlina maaha baaraka allahu fiikum markaa taana madhab shiica waxaa ka mid a caqiidada shiicada iyaga lagu yaqaano iyagu shiicadu waxay ictiqaadsayeen masalada la yidhaha ictiqaad ala'ima waxaa jira imaam wax la yidhaha marka waxay ku leeyihiin a'imadan imaam jacfar asaadiq laga soo bilaabo albaqir zayn lcaabidiin waa laga warrami doona caqiidada shiicada a'imada shiicada ee laba-iyo tobanka imaam waa laba-iyo toban imaam ilى الآn mid baa la ydhaha almahdiyu almuntadar oo la sugaya waa caqiidaة الشhiica ilaa kaa ay sugayaan imika ay diyaarka u yihiin ilaa kii ugu horreeyey waxay ictiqaadseen a'immadaasi waa macsuumiinoo ma gafaanba marka shiicaduna way ictiqaadsan tahay suufiyaduna way ictiqaadsan tahay labadaa marka inagu waxaynu ictiqaadsannahay dee kitaabka ilaahay waa la ilaaliyey sunnaha rasuulkuna waa waxyi saxaabadana waa la raacaa laakiin sheekh baa macsuumoo la ilaaliyey ama waxa la ilaaliyey weli baa la ilaaliyey ama waa macsuumiinoo khada iyo dembi maba galaan waa caqiido faasida caqiidatun baatila waa caqiidataasi markaa baatila waxaa kaloo ka mid ah asbaab intishaar albidca itibaac almadhab waaa'ifa qofku inuu raaco madhab iyo daa'ifo qofku inuu raaco oo uu yidhaahdo anigu waxaan ku soo koray madhabka shaaficiyada annaku waxaanu ahayn qaadiriyadii soo gararmaysid haa ayaanu nahay ama annaku saalixiyada ayaanu haysanaa maya axmediyada ayaanu haysanaa maya tabliiq baanu nahay dariiqa suufiya yacani duruqdaa suufiyada mid baan haysta qofku inuu yidhaha taasina waxay noqonaysaa baaraka allahu fiikum min ataqliid almadmuun waa taqliidka la ceebeeyey ta kale wuxuu keenaya haddaad uun meelun kaaga dhegto tiraa halkaasan anuu haysta halkaasaan fadhiya minhaajkii taxfatilmuxtaajkii baan ku keenay mee nihaayihii baan hayaa haddaad tiraa meel uun wuxuu la fadhida uun dee baaraka allahu fiikum waad lumaysaa tuxfaha nihaayatilmuxtaajka muqnilmuxtaajka minhaajka wax allaala waxa ku qoran dee xaqna waa ku sugan yahay fara badan dee baadilow ku jiraa hadalka culummadana waxaa loo bandhigaa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waynu ka faa'iidaysanaynaa culumta iyo kutubta shaaficiyada waxaynu ka faa'iidaysanaa kutubta madhabka imaamu axmed imaamu ahlu sunna xanaabilada kutubtooda waynu ka faa'iidaysanaa kutubta maalikiyada waynu eegnaa kutubta xanafiyada kutubta daahiriyada kutubta ahluxadiiska kutubta imaam shawkani kutubta albani kutubta waadici culummada iyo ahlucilmiga juhuuddooda iyo kutubtooda waynu ka faa'iidaysanaa xaqa wixii asiibana waynu qaadanaa wixii baadilana waa laga tagaa intaba waynu wada akrinaa waynu dhignaa kii daliilka waafaqana waa la qaataa kii daliilka khilaafana raalli ahu baa layna markaa madhabka iyo daa'ifo qofku inuu ku barbaaro waxa madhabkaasaan u haysta halkaasaan fadhiyaa anigu qoladii hore halkaa fadhiday ansaarudiintii baan fadhiyaa dee daliil kuu noqon maysa ansaarudiinta ansaaru sunnaha ansaaru hebel daliil kuu noqon maayo markaskaan fadhiyaa xataa daliil kuu noqon maayo waxaa daliila baaraka allahu fiikum sunnaha iyo axaadiistunba dee daliil kuu noqonaysa halkaasaan fadhiya dee halkaasaan soddon sano fadhiyan halkaasaan maxaan ku dhahdaa halkaasaan dhaxalka ku qaybin jiro weligaan fadhiyey xataa xujo kuu noqon maysa baaraka allahu fiikum almuhim in lagu dadaalo sidii qofku dee madhabka ama daa'ifada ama wuxuu ku barbaaray inaad dee sare uga baxdo oo tidhaa oo niyow dee cilmigii iyo adiladii way yimaadeen maxaa daliila maxaa xujaa maxaa xaqa xataa dee maxaa baatila laakiin sidaasun baan ku qaadanayaa cilmina maaha caqlina maaha baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid a asbaab intishaar albidca akhdu ahlu sulطati biha ahlu sulطa dadka amarka haya ama ulul ulul amr dadkan xukaamtaa ama dadka mas-uuliyiinta inoo taliya dadka mas-uuliyiinta ulul amarkaa waxaynu ictiqaadsanayna salafiyiintu in la samci iyo daaca in la adeeco in laga dambeeyo inaan lagu bixin qori la qaadan muslimiinta dhiiggooda la ilaaliyo muslimiinta seef aan loo qaadan inay xaaraan tahay khawaarijtaana lagu yaqaanaa inay muslimiinta dhiiggooda daadiyaan ama xaakimka daalimkaa inay ku baxaan waa yani waxa ka mid a usuul lkhawaarij inay xaakimka daalimka ah ama xaakim dulmi samaynaya ama xaakim taliyaba meel kastaa ka taliya lagu baxo ama qori loo qaato khawaarijta waana laga warrami doonaa insha allahu tacala laakiin madhab salaf salafiya waxay tahay in la adeeco asamcu wadaaca waa usuusha ahlu sunna wajamaca usiikum bitaqwa allah wasamcu wadaaca wain ta'amara calaykum cabdun xabashiy addoon xabashi waa tusaale hadduu xataa idiin taliyo maqla oo adeeca hadduu dhabarkaaga garaaco maalkaaga uu qaato maqal oo adeec baa lagu yidhi waa xadiis saxiixa markaa samciga iyo daacada adilo fara badan baa ku soo aroortay walilaahi alxamdu kutubta masaajidada xalaqaadka maraakista salafiyiintoo dhan waa laga taqriiriya waana asal caama walilaahi alxamdu walmina marka suldada dadka u taliya sida qaalibka hadday bidco qaataan ama khuraafo ay qaataan ama masale ay qaataan sida qaalibka masaladaas way faaftaan oo de waynu naqaanaa waktigeennii imaam axmed ilahay raalliha ka ahaado imaam axmed ilahay raalliha ka ahaado casrigiisii waxaa jirtay masale la odhan jiray khalqu lqur'aan qur-aanka waa la abuuray imaam axmed waxaa la yidhi ka warran masalada qur'aanku waa hadalkii ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqna maaha minhu badaa wailayhi yacuud caqiida salafiya saas wuu taqriibiyey kadibna waa tii la xidhay waa tii uu iska sabray qaar baa ku yidhi ninkan waxaan xumaantan iyo dulmigan iyo kufrigan taqriirinaya imaam axmedow miyaan lagu baxayn waxaan ka baqanayaa alfitna alfitnaan ka baqanaya allahu akbar yacni wuxuu fahamsanaa fiqiga fitnada waxaa la idhaha cawaaqibteeda waxay dhali doonto bixitaanka dhibaatada ka ratibmi doona ayuu garanaya imaamu axmed bin xambal raalakaan haddana dee dadkii sulbada iyo amarka hayey bidcadiibay haddana faafinaya marka asbaabta intishaarka bidcada waxaa ka mid a haddii dadka sulbadu ay bidco qaataan sida qaalibkay u faaftiya waayo waxaa laga yaabaa wasaa'il aliclaam oo dhan xukuumadaha gacanta ku hay sida haalibka markaa bidcada iyo masaladay doonaan halkaa way ka faafinayaan taasaa ka mid a markaa asbaabta keeni karta intishaar waynu naqaana madhab اlashaacira asbaabta keentay asbaab intishaar almadhab alashcari iminka madhabka ashcarigu caalamka islaamiga aad buu u faafay hadday tahay hadday tahay maxaanku idha africa hadday tahay aasiya hadday tahay jaziira carabiya meelo ka mid a waa madhab aad u faafay sababtu maxay ahayd raggii qaar ka mid ahaa weliba waktigii la odhan jiray salaaxaddiin alayubi ninkii la odhan jiray salaaxaddiin alayubi kaana ashcariyan madhabka ashaacirada ayuu ictiqaadsanaa walihaada uu faafay madhab alashcari markaas suldaduhu markay madhab faafiso qofkii khilaafana ama icdaam ku samayso ama xabsiga loo taxaabo madhabkan ay doonto fa marka asbaabta taasa ka mid a ilaahay tabaaraka wa tacaala wulaat lumuur ha islaaxiyo sunnada iyo tawxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala ha waafajiyo allahuma aslix wulaata umuurina ilaahu wulaata umuurteena islaaxi sunnaha iyo tawxiidka iyo salafiyada ilahay ku sugo jala wacala waxaa kaloo ka mid a asbaab intishaar albidca kownu lmubtadic qofka bidcada u saaxiibka ahi hadduu yahay min dawi alfasaxati waalbayaan qofka bidcada u saaxiibka ahi hadduu yahay qof u saaxiiba fasaaxo iyo bayaan yacni qof cod kara oo waxna kari karaa waxna odhan karaa waxna kala jeedin karaa hadduu yahay ummaddaa dhan uu kala jeedinaya waxaa ka mid ah axaadiista rasuulkeenna ka ansaxay calayhi salaatu wasalaam inna min albayaani la sixra waxaan bayaanka la ydhaha hadalkan bayaanka la caddeeyo hadduu qofku dee saaxib bayaan saaxib balaaqa saaxib fasaaxa hadduu yahay uu mubtadic yahay walciyaadu billaah bidcadaa markaba bidcada waa faafinaya walciyaadu billah baaraka allahu fiikum waa la yaqaanaa iminka culammadu markay ka warramayaan tabaqaat almuctasila qolada muctasilada la ydhaha tabaqaadkeeda marka laga sheekaynayo ee laga sheekaynayo waxaa ku jiray rag fusaxaa fasaaxa iyo balaaqo u saaxiiba waxay sababtay inuu intishaaru faafo madhab almuctasila sida ninkii la odhan jiray cataa waxaan u jeedaa wasil binu cataa wuxuu ahaa nin aada u fasaxo badan abulhudayl alcallaaf isaguna saas u aha marka taasaa ka mid waxaa kaloo ka mid a asbaabta keenta ixtifaau lmubtadaca wa tacaawunuhum fiima baynahum dadka mubtadacada ahi ama dadka bidcada u saaxiibka ahi dhexdooda inay istacaawunaan oo ay wada shaqeeyaan haddii dadkii bidcada waday midna uu faafiyo midna uu u diyaariyo midna uu alaabtii bixiyo midna uu fangareeyo bidcadii markaa walciyaadu billah way faafaysaa waayo markaa shiicigu shiiciga fangareeyo muctasiligu muctasiliga fangareeyo khaarijiga maariqa ahi maariqa kale u fangareeyo dee markaa way waxay noqonaysaa bidcadu faafaysaa waxaana culammadu macruufa bay yidhaahdeen waktigii alqaraamida waa laga warrami doona firqadii baatiniyada iyo qaraamidadii iyo ismaaciiliyadii alimaamiya firaqaas oo dhan ee shiicada ahaa aada iyo aad bay iskugu xidhnaayeen taasina akbar daliil masalada marka hadday isku xidhan yihiin waxyaabo fara badan bay bidcadaasi markaa keenaysaa ka joogo bari iyo ka galbeed mubtadacadu hadday isku xidhmaan dee bidcada way faafaysaa mid kaleoo meel dhexe jooga hadduu mid kale oo galbeed jooga u halkaa uga wax uga tuurto oo ay tacaawunaan bidcadii markaa walciyadu billah way faafaysaa waxaa kaloo ka mid a asbaabta keenta ibtidaaca walciyaadu biاllah cadamu tasliim lilnusuus qofku nusuusta sharciga ah inaanu tasliim ku samayn cadamu tasliim lilnusuus الsharciya walinqiyaadu laha qofku markaa la naskaasaa yimi waa inuu markaba aqbalaba laabtiisa ama qalbigiisa xaraj yaanu dareemi yaanu odhanin maxaa loola jeedaa inuu ta'wiiliyo inuu taxriifiyo inuu idhaa maya waa mansuuq maya qaar baa laga hayaa xadiis kasta oo madhabka xanafiyada khilaafaya laba xaaladood u maraa ama xadiiskaasi waa mansuuq oo yaa nasakhay ama xadiiskaasi waa mu'awal kullu maa khaalafa alxanafiya wax kastoo imaamu abu xaniife khilaafaa ama waa mansuuq oo aadan ogeyn bu kule waaba la nasakhayba ama xadiiskaasi waaba mu'awal subxaana allah halkuu dee naska ka tasliimin lahaa oo khata'a iyo gefka abu xaniife uu saari lahaa ayaa xadiiskiibu kule xadiiskani ama waa mansuuqba ama xadiiskani waaba mu'awal aadaan ogeyn marka waxaaba laga yaabaa naskiiba halkuu markaba ka tasliimin lahaa inuu hadalka abu xaniifana boqol kiiba boqol uu yidhaha waa sax hadalkaasi hadalka rasuulkana ishkaal iyo ictiraad uu markaa uu ku keeno waxaa kaloo ka mid a asbaabta intishaar albidca suuءu اlfahmi lilqur'aani wasunna qur'aanka iyo sunnaha si qalada qofku inuu fahmo markaa suuءu اlfahmi lilqur'aani wasunna qofku dee sunnaha iyo qur'aanka si fiican oo fahm saxiixa hadduu u yeelan waayo uu lumaya walciyaadu billah markaa taasi waxay sababtay suuءu اlfahmi lilqur'aan qur'aanka qofku dee markaa uu fasirayo inuu macaani kale ku fasiro ilaahay tabaaraka wa tacaala khadir waala wacallamnaahu min ladunna cilma marka haddaad tidhaa shareecadu waa laba waxna waa xaqiiqo oo wax xaqiiqa la ydhaha waxna waa daahir oo daahirka waa laga taga xaqiiqadaa la qaataa dee waxay noqonaysaa shareecada yani qur'aankii kariimka in qofku si qalad u fahmo salaadda la leeyahay hala tukado qaar ba waxay ku taawiilin ama salaadda ku fasirayaan qofku inuu cilmi uu yeesho asraarta a'immadooda ama sirta mashaayikhdoodau ku fasireen yacni dee waa ta'wiil cad oo dee weliba kufriya oo aan xataa wax ixtimaalaan luqadda carabida ku lahayn markaa suul fahmi lilqur'aan ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ilaahay wuxuu idin farayaa inaad gowracdaan baqara qaarba waxay ku fasiraan ey caaishata radia allahu tacala canha dee waxaa loola jeedaa baqaradan caaishaa loola jeeda yacni dee qur-aankii fahan qaldan ayaa markaa ay qur-aankii ay ka haystaan aayaddii waynu soo marnay in alxukmu ila lilah waman lam yaxkum bima anzla allah kuwaasoo dhane aayaadka qur-aanka akrinaya ee dadka muslimiinta gaalaysiinaya ee dhiiggooda daadinaya ee dhiigga gacmaha kula jira cudurkeebaa ku dhacay cudurkaa ku dhacay muxuu marka la baadhay dee culummadii ay baadheen cudurka haya waa noocee cudurka haya waa suu'ulfahmi lilqur'aani wasunna cudurkaasa haya qur-aankii si qaldan ayadda u fasiraya markaa dee walciyaadu billah way lumaya markaa waxay doonayaan dhakhtarradii waaweynaaye culummadii iyo raasikiintii in loo celiyo haddee fahmayey qur-aanka fahamkii saxda ahaa waxaa kaloo ka mid ah asbaabta qofku inuu ictimaado alictimaad qofku inuu ictimaado xikaayaat waa manaamaad aw hebel baa seexdayoo hee uu riyoodayoo hee muxuu ku riyooday waxay waxaasuu ku riyooday wuxuu ku riyooday rasuulku alaabu dhiibay wuxuu ku riyooday yani manaamaad sida qaalibkana waxaa lagu yaqaana qolada suufiyada ama khuraafiyiinta ayaa waxay aada u cuskadaan xikaayaat waa layla hadlay oo yaa kula hadlay sayid cali waxaa layla hadlayay sayid calikaasina muxuu ahaa walciyaadu billah sayid cali baa ila hadlay iyo hebel baa xalayla hadlayay iyo xaloo dhan culum ay lahadisa dhar cadcad ahoo dharkooda wada caddaan qamiis cad bay wada siteen oo qamiisyada cadcadna maxay ahaayeen markaa diintiisa dhan wuxuu ku binaynayaa manaamaad riyu ku binaynaya marka alictimaad cala alxikaayaat iyo manaamaad iyo ri'yo baaraka allahu fiikum shareecadeenna ama axkaamta sharciga ah waxaa laga qaataa kitaabka sunnaha axaadiista ka ansaxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam aqwaasha iyo aahaarta salafka muxuu yidhi ibnu mascuud ittabicuu walaa tabtadicuu raaca shareecada waxbana diinta ha ku soo darina waa laydin kaafiye allahu akbar markaa aahaarta sunnaha ayaaba da inagu filan hadday xikaayo noqoto iyo inaynu riwaayado ka sheekayno iyo kutub cascas inaynu xashacasa ka sheekayno aahaartii saxaabada aynu baaraka allahu fiikum ka sheekayno marka waa waxyaabaha aad loogu yaqaana ama dawr waxaa kaloo ka mid a alictimaad cala alcaqli dee caqliyaadka iyo nadariyaadka in la ictimaado oo dee marka qofku hadduu nadariyaad yidhaahdo markaan caqliga eego markaan falsafada eego markaan dadka qaar ka mid a ayaa waxaa laga yaaba markuu hadlayo ama shay nadariya ama caqliyaad ama qadciyaad waxay u bixiyaan ayay dadka markaysa adilo uga dhigaya mutakalimiinta ama falaasifada waxay ku lumeen qawaacid waa nadariyaad caqliya waxyaaba caqliya oo adilo caqli u bixiyeen walciyaadu billah ayay markaa ku lumeen marka baaraka allahu fiikum qofku inuu ictiqaado in maxaanku yidhaha adilada sharciga ah inuu mar kastaba uu u laabto nusuusta adilada baaraka allahu fiikum in sha allahu tacaala majliska labaad jumcada soo socda waxaynu ka warrami doonaa asbaabtii waan ka warramay waxaynu ka warrami doonaa majliska labaad taariikhdii markaa firaqa waayo si guudun baan markaa taariikhda biidni illaahi tacaala mid kasta waktiga fatraday soo baxday khawaarijtu fatradaa ilaa fatrada shiicadu waktigaa ilaa waktiga qadariyadu waktiga taana insha allahu tacaala iyo aahaarta iyo dee mid kasta raadka si guud aahaarta iyo raadka ay ka tagtay cilaajka iyo dawaduna muxuu noqonaya jalsa dambeynu kaga warrami doonaa baaraka allahu fiikum jasakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmat